أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada naga dhagaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamo kiiniyaan ah oo bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka n f d faahfaahin ayaad maqli doontaan diyaaradaha dagaalka dowladda saliibiyadda maraykanka oo maanta mar kale duqeeyey xaruntii labaad shirkadda korontada deegaanka kuunye barrow waxaad dhegaysan doontaan dadka deegaanka oo si adag uga hadlay weerarada maraykanku ku curyaaminayo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed ku dhowaad labaatan tahriibayaal ah oo ku dhintay xeebaha turkiga ciidamadii iyo maleeshaadkii qabsaday baydhaba oo lagu eedeeyey bilileqo iyo boob dagaalka iiraan wararkii ugu dambeeyey ayaan soo gudbin doonaa iyo maraykanka iyo naad oo goradda iskula jira jamciyadda alixsaan al khayriya oo raashin qaybin ka samaysay deegaano badan oo hoostaga degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle ee wilaayada jubbada dhexe qodobadaas xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalka nuur cali warsame ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha landalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya ciidamo kinyaan ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday weerar kamiin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ee dhulka n f d haddaba qodobkaasi iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxmed xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadanayno ayaa waxa uu yahay telegramka faafrebaro iyo howlgalladii ugu dambeeyey oo ay mujaahidiintu fuliyeen gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen askar lug ah oo kufaarta kenya qaybka ah oo ku socdaalaysay duleedka deegaanka faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya goobta kamiinka ka dhacay waxaa soo cagadhigatay diyaarad helikobter ah kuwa qumaatig u kaca ka mid ah halkaasoo ay ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya mandheera mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka ceelraamo ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga salbiyadda kenya qodobkaasi haddii aynu halkaa uga gudubno markaana warbixin lagu qoray websayteka islaamiga ee calamada waxaana ciwaankeeda uu yahay kudhowaad labaatan tahriibyaal ah oo ku dhintay xeebaha turkiga inta la hubiyey ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa dhintay halka tiro kaleoo intaasi ka badanna lasoo badbaadiyey markii ay dooni la socdeen dad tahriibyaal ah ay ka degtay xeebaha mandiqada mugal ee galbeedka turkiga ilaalada xeebaha turkiga ayaa sheegay in doonida lagu arkay meel u dhow mandiqada badrum oo ka tirsana gobolka mugla markii digniino la siiyeyna si ay u jeegsato ayay sheegeen inay isku dayday inay baxsato doonidaasi ayaa inay quusato waxaa loo sababeeyey iskudayga baxsashada iyo sidoo kale cimilada iyo xaaladda badda oo ahayd mid aan wanaagsanayn sidaana ku degtay wararku waxay intaasi ku darayaan in diyaarad nooca qumaatiga u kacda iyo saddex dooni oo loo diray goobta si ay gurmad iyo badbaadin u sameeyaan ilaa kow iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey in lasoo badbaadiyey warka ka soo baxay cilaalada xeebaha turkiga ayaa lagu sheegin halka ay ka soo baxday iyo halka ay kusii jeeday doonidaasi degtay midna goobta doontu ay ku degtay ayaa ah mar inay adeegsadaan kumanaan tahriibyaal ah si ay uga gudbaan waqooyiga afrika iyo bariga dhexe una gaaraan qaaradda yurub warbixintii webka islaamiga ee caalamada haddii aynu halkaa ku gudubno markana dagaalka iiraan wararkii ugu dambeeyey dagaalka iiraan u s a iyo naato oo goradda iskula jira warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mimo ayaa cinwaan looga dhigay dagaalka ba-an ee ka socda bariga dhexe ayaa galay maalinkii soddon iyo saddexaad kaasoo si xiriir ah u dhex maraya maraykanka yuhuudda iyo xulufadooda oo isku dhinac ah iyo dowladda shiicada iiraan warbaahinta aljaziira oo soo xiganaysa warbixin ay soo saartay hay-adda u n d b ayaa sheegtay in khasaa'ir maaliyadeed oo aad u ballaaran uu soo gaaray waddamada carabta kaasoo ka dhashay dagaalka iiraan in ka badan boqol sagaashan iyo afar bilyan oo dollar ayay waddamadani khasaariyeen intii dagaalka lagu jiray waana dhaqaaladarradii ugu xumeed waddamadan soo wajahaa muddooyinkii u dambeeyey warbixinta ayaa xustay inay adkaan doonto soo kabasho ay dalalkani sameeyaan maadaama uu xaalku yahay mid gaaray meeshii ugu xumeed suxufiyad maraykan ah oo lagu magacaabo sheli clinton ayaa maalin cad lagu afduubtay bartamaha magaalada baqhdaad ee caasimadda ciraaq kooxo hubaysan ayaa gaarigeeda ku joojiyey waddo mashquul ah kadibna intay gaarigoodii saareen ayay la baxsadeen wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa xaqiijisay afduubka iyadoo sheegtay in la xiray hal qof oo laga shakisan yahay kadib markii baabuurka afduubayaasha la xiirsaday waxayna sheegeen in howlgallo baaritaano ah ay weli socdaan madaxweynaha iiraan basashkiyan ayaa xaqiijiyey in iiraan ay diyaar u tahay inay soo afjarto dagaalka waase haddii dalabaadkeeda la fuliyo gaar ahaan damaanad qaadka in mar dambe aanay dhixi doonin in gardaro loola yimaado iiraan wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas rakji ayaa isagoo ka hadlaya halka ay wax marayaan waxa uu yidhi iiraan kama aysan jawaabin mid ka mid ah shan iyo tobankii hindise ee maraykanka amana soo gudbin wax soo jeedin ah ama shuruudo ah iyadoo u gaar ah waxaanay u diyaargarowday dagaal kasta oo dhulka ah kayaanka sahyuuniga ayaa sheegay in ay joojinayaan dhammaan hubka ay kasoo iibsan jireen faransiiska waxaana sarkaal ka tirsan waaxda difaaca uu sheegay in yuhuuddu ay taa beddelkeeda ku tiirsanaan doonto wax soo saarka gudaha iyo dalalka saaxiibka la ah sida uu ku waramayo bulitiko taasina waxay ahayd warbixintii lagu qoray websayteka islaamiga ah ee soomaali miimo qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu yahay warbixina lagu qoray websayteka reediyowga alfurqaan waxaana ciwaan looga dhigay qodobkaasi ciidamadii iyo maleeshiyaadkii qabsaday baydhabo oo lagu eedeeyey beleliqo iyo boob labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ka imaanayay muuqaalo muujinaya beleliqo xooggan oo loo geystay xarumihii uu ku shaqaynayay maamulkii laftigareen iyo sidoo kale guryo ay leeyihiin dad shacab ah xildhibaan xasan balaag iyo wasiir xasan elay oo hogaaminayay maleeshiyaadka ka barbar dagaalamayay ciidamada dowladda federaalk ayaa qiray in beleliqo xooggan iyo boob ay ka dhexeen magaalada baydhabo xasan balaag ayaana qiray in la boobay xarumihii uu ku shaqaynayay maamulka laftigreen isagoona xildhibaanka ugu baaqay ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka la socda in haddii ay maanta xarumahaasi dhacaan berina ay iyagu dhismo uga baahan yihiin waa sidaa hadalka uu dhigay sidoo kale afhayeenka maamulkii laftigreen ayaa sheegay in boob iyo bililoqo loo geystay xarumo dowladeed iyo guryo gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada baydhabo waxaa intaasi dheer in ciidamadaasi huwanta ah ay magaalada dhexdeeda ku ridayaan rasaas tirabeel ah oo dadka rayidka ah lagu argagixin gelinayo sida uu qiray booliska baydhabo xubinta adalaynta iyo guudmarka miregaha islaamiga ayaa intaa noogu eeg markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen abuushayba
وإننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan diyaaradaha dagaalka ee saliibiyiinta maraykanka ayaa maanta mar kale duqeeyey xaruntii labaad shirkadda korontada deegaanka kuyabarow ee wilaayada shabeellada hoose diyaaradaha dagaalka ee saliibiyiinta maraykanku waxay mar kale maanta duqeyn ka geysteen magaalada kuunyabarow iyadoo beegsatay xaruntii labaad ee shirkadda korontada keko shirkadda oo korontada siin jirtay kumanaan qoys oo magaalada iyo nawaaxigeeda degan ay shalay maraykanku duqaynta ku bilaabeen waxayna burburiyeen xaruntii koowaad maantana waxa ay beegsadeen xaruntii labaad ee shirkadda duqayntan marka laga yimaado in ay burburisay matoorkii shirkadda waxaa ku dhaawacmay saddex qof oo shacab ah laba qof waa rag hal qofna waa gabar yar oo xoolo biyo u dhaaminaysay bulshada ku dhaqan magaalada ayaa aada uga caraysan dhacdooyinkan uu ku kacay maraykanka waxayna u arkaan fal ulakac ah oo lagu curyaaminayo noloshooda maadaama korontadu ay ku xiran tahay howlaha bulshada oo dhan sida ganacsiga waxbarashada bilicda iyo nolosha kale haddaba dadka deegaanka ee kuuyabarow ayaa si adag uga hadlay weerarada uu maraykanku ku curyaaminayo dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، waxaan joognaa magaalada kuunyabarow آه، maanta magaalada waxaa ka dhacday duqeyn oo la duqeeyey shirkadii labaad ee korontada bixinaysay oo shacabka siinaysay korontada آه، waxaana lahaa dad shacab oo miskiin iska iska shaqaysata ah waxaana duqeeyey cadowga ilaahay oo maraykanka ah آه، ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa cadowga ilaahay subxaana watacaala ummadda inuu ka qabto Ee, maanta waxaa weeye waa maalintii labaad oo sidoo kale ee, dadka shacabka inay ku baraarugaan loo baahan yahay Ee, waad arkaysaan gaalada inay beegsanayaan ilihii dhaqaalada oo ummadda masaakiinta ah wili shacabka inay beegsanayaan maalintii labaad weeyaan Ee, maantana waxay beegsadeen shirkadii labaad oo korontada ee kuunyabarow degmada kuunyabarow Ee, korontada waxaa faa'iido ku jirta ummadda nolosheeda oo dhan weeye xaggii barafka soo saaridda barafka ee, bixintii waxaa weeyaan ee, leer leerkii Ee, waxaa weeye korontada waxaa weeye nolosha ee, hadda way gaalada waxay la dagaalamaysaa ilaha ilaha dhaqaalada oo ummadda ayay la dagaalamaysaa
bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam koleb shalay waxaa ka dhacday kuuyo barow shirkaddii matoorka magaalada oo bulshada u shaqaynaysa oo ahayd goob rayid ah ayaa waxaa beegsaday ciidamada maraykanka oo soo duuliyaasha ah oo dalkeenna iyo dadkeenna diinteenna nagu haystaan shalay shirkaddii ayay burburiyeen maantana isla shirkaddii qaybta labaad ayay burburiyeen haddana dhibaatadaas ayay noo geysteen waxaa loo beegsanaya waa la yaqaanaa dadka muslimiinta korontada isticmaala waa dad muslimiin intaasay nagu haystaan wax kale naguma haystaan ilaahay iyo rasuulkiis aan rumayno diinteenna aan haysan waxaan ahayn naguma haystaan annaga ummaddaas gaalada waxba nagama dhiciya dalna kama haysano dadna kama haysano diinna kuma haysano kolley dalkeenna bay noogu imaadeen dadkeenna iyo diinteenna bay burburinayaan dhibaatooyinkaasay nagu haystaan dee wax la ifsanaayo ma leh dee meel mugdi ah layska noqdo kolley ilaahay nuurkiisa xaggiisa aan nuurka sugaynaa bismillaah maanta waxaa wax u dhexeen matoorkii oo dadweynuhu iibsanaya bulshada ee shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa weeyaan maraykanku burburiyey waxayna halkaas annaga shacabka soomaaliyeed haddaanahay nooga caddaaday cadaawadda uu noo qabo maraykanku inaysan ahayn al-shabaab keliya wuxuu raadsanaya ay tahay shacabka soomaaliya si walbana uu rabo inuu macnihii uu dhibaato u gaarsiin karo u gaarsiiyo cadowga ilaahay wuxuu noo quuri waaya laambad noo baxaysa wax kale uu noo quurayana ma jiraan marka waxaan leenahay allah subxaana watacaala hanaga qabto dadka soomaaliyeedna waxaa u sheegayaa indhihiinna waad ku aragtaan inaysan ahayn shabaab waxa la ceyrsanayo waxaa waaye shabaab matoorna ma ahan jiingadna ma ahan waxaa weeyaan marka shabaab inaysan u jeedin ay u jeedaan shacabka soomaaliya si ay u ciribgoyn lahaayeen ama sida ay macnihii meel walba oo ay wax yar oo wanaaga ka soo gelayo oo ay ama ka ifsanayaan lambadan ka ifsan jirnay waxaa waaye barafka wax walba bulshada waxaa waaye nolosheedii wax walba ay ku tiirsan tahay inay dabar gooyaan si ay u rabaan in macnihii bulshada soomaaliyeed aragto oo soomaaliya hadday caqli leedihiin waxaad wax ku qaybsataan shaliya maantay uun haydiin caddaada horey ciddii daah uga saarnayd waxaa waye ilaahay subxaana watacaala baa cadowgiisa noo sheegay inuu cadow yahay iyo cadaawaddu noo qaba intay tiro leeg tahay balse waxaa weeye maantay si cad baaba u aragtaan oo baraati waxaa weeyaan inay matooradii duqaynayaan horey madaaristii iyo masaajidda ay duqaynayeen hadda ka horowtana ay duqeeyeen jilib saas oo kale oo madaaristii ay ku taalay maxay ta meesha la yidhaahdo jamaama ay saas kale u duqeeyeen marka wax meel walba oo wanaag naga soo gelayo haddaan nahay bulshada soomaaliyeed cadow aan kala harlayn buu nagu soo qaaday maraykanku marka waxaan rabnaa inaan u midowno aan dhahno muslimiinta iyo waxaa is haysta gaalada warkaygu waa intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah kumicka maanta keliya shalina waa ahayd maraykankiyaa soo beegsanaay korontadii loo daari jiro muddo dhan ifsan jirtay ka sineedo bulshada soomaaliyeed dhan ay shidanayso ku nool deegaankan korontadii halhal u beegsanay shalay mida ahayd maantana waa mid shacabka soomaaliyeed waxaan sheegaynaa dal iyo dibid meel ay meel kastoo joogaan inaysan u soo kicin maraykan inaysan u soo kicin shabaab keligeed waxay u soo kacday ummadda muslimiinta dhammaantooday u soo kacday ciyaalkii ay laayeen oo madaariista ku jirtay masaajidadii ayay magaciisii burburinayaan intaasna waxaa ku jira carruur soomaaliyeed iyo hooyooyin iyo ilmahoodaa ku jira marka waxaan leeyahay karaa'iy ahaan haddaan nahay bulshada muslimiinta soomaaliyeed inaan ka soo jeedsano dhanka muslimnimada oysan ahayn dagaalka shabaab keligeed aan loo soconin ma ahan in la raadsado korontadii marna dugsigii marna masaajidadii in la beegsado ma ahan caawinleer ma haysano waa xalay toole ahaada mid ay damiyeen oo saan u duqeeyeen caawano sidoo kaleente kii kaleentay damiyeen caawo hadda leer ma haysano waa isdhex fadhinaa haddii ciyaalkii loogu diyaarin lahaa cashir haddii anaga cashir aan diyaarsan lahayn haddii hoolo kale gaar aan ku qabsan lahayn intaba wixii dhan waa dhammaadeen wax uu faa'iido ka helaayo ma islihaani xabad faa'iido ka soo gaarayso ma ahan ina korontada iyo ciyaarka isku soo jeesto ma ahan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa u sheegaa waxuu ahaaye maraykanka iyo waxuu ahaaye dhagar oo wado inuusa waxuu ahaaye raadsanaynin al-shabaab laakiin wuxuu raadsanaa dadka oo shacabkaa oo masaakiinta maalin kasta korontadooda uu ka daminayo macnaha waxaan u jeedaa inuu maraykanka uu raadsanaayo waxoogaa dadka shacabka oo masaakiinta uusan raadsanaynin waxoogaa al-shabaab shaab meeloo jooga waa yaqaanaa ilaa shalay carruur iyo masaakiin dad masaakiin wax gaarsiinooya oo leerka ka daminaa maanta waxay duqeeyeen meeshii oo shalay la xiriiriyey macnaha matoorka yaraa dadka loo daaray marka xalay ay mugdiga joogeen walaa aad ii saamaysaa koronto la'aanta macnaha leer la'aanta waxuu ahaaye cashirka habeenka ay ku diyaarsan jireen ciyaalada waxuu ahaaye qur-aanka lagu diyaarsan jiray mugdiga macnaha aan ka ifsanaynay marka aaday noo saamaysa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada jubbada dhexe jamciyadda alixsaan al khayriya ayaa raashin qaybin ka samaysay deegaano badan oo hoos taga degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle waxaana ka faa'iidaystay boqolaal danyar ah oo ay saameeyeen abaaraha waddanka ka jira jamciyaddu waxay raashiinkan ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana guddiga uu sii gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle goobta waxaa ugu horeyn ka hadlay sheekh abusaciid azaylici oo ka mid ah culimada diinta islaamka awalan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale muslimiinnii waali nicmooyin fara badan oo lahankoobo korna ninka nicmeey falahu alxamdu fi luulaa waalaakhira haaniyan may baan u hadnaqaane walaalnyogaana jimciyat lixsaan alkhayriya oo dadkun oo tabaalaysanaayeen abaaroogii saamayn kuwaal dhadeen gargaarkaas geegantaan deersiyen maylena jazaakumullahu khayran lan alalankeebo walkadar sida ilaahay subxaanahu watacaala fi miisaani xasanaati ilaahi anwaala thaalithan mayba ogsaniina dhammaan ilaahay subxaanahu watacaala usana deego kor ilaahagii irkungna abuuray dhulkana abuuri beerogaasay iyo dhulkun daaqi hoolana siiya ilaaha usana deego kor ilaahay minen waysan waluna aangna abaaro inta badan mayba sababeeye dunuub iyo dembe una galabsin markii dadka macasiye iyo dhibaatiyo lokooyaan yaa ilaahay subxaanahu watacaala addoommajay imtixaane ilaahay meeray subxaanahu watacaala dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun maybaha muuqday fisaadaha muuqati dhulkii binaanka haayo oo biyo an haynana fisaadaha ku muuqati baddana fisaadaha ku muuqati maynan sabab ee bimaa kasabad aydi nnaasi dadka galnyaaja walaagyo kasbadeen may la kayaabay dad fara badan unanoo mid eh wal ilaahay subxaanahu watacaala haraala'an kahayna iniyo suubiyaayaan dadka qaara salaada fududaysadaayaan dadka qaara muxaramaadka ilaahay subxaanahu watacaala ka xaaram weeli galaayaan fasahaadka wala sheenow ama abaaro wala sheenow umuuragaasa ka mid eh liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun si ilaahay dadkuusan dhadhansi walaaga galnyaajo ka kasbadan wal ka mid eh mayna mudanyiina iniyo isdabaqobadan oo iswaaniyan oo hanaqadan oo is aran intayna noo haysada may dembe e galne oyo ilaahay intou basheenaan ilaahay galnyo inteegadaan ilaahu adi hakiignagani ilaahu adina deego korte ilaahuna waraabi hooba irka ilaahay roob ninkasheena waro buysamaan hoola dheregaan bini'aadan galantusabamanka baahanayde ilahay use ka deego kor subxaanahu watacaala lankii la eray abulcaaliya ma eray man casa allaaha fi lardi faqad afsada fiiha lankii ilaahay dhulka dhatiska caasi lanka dhulkaasa fasahaade lianna salaaxa alardi waasamaa'i bitaaca waayo irki dhulka mayba ka hegaagayaana ilaahay daacadii subxaanahu watacaala sidaas daraadiye ya mayba isku booriyaanana dhammaantana ilaahay angnaqanen subxaanahu watacaala ilaahay walmanen waysan irka argahay tan hogola saaran hogolaas ilaahay inininsheena daraadiya mayba anbaahangnaa dhammaantan ilaahay intowba sheegne lankasta adiis ogsan dembigi adagalli ilaahay anku naqoy ilaahay intowba sheeng ilaahay istigfaar weydiisoy dhammaantagna ilaahay tuugnen subxaanahu watacaala dadka salaada fududaysadaayaan migillay haadena bilaanglay haadena ilaahay ku obsanen subxaanahu watacaala salaadi ilaahay ka dadaalnen bilaanta oo xijaabka ilaahay ku waajib weeli xijaabka fududaysadaayaan maylka yaabee abaartan inay haaye adoo xijaab laangeete daraadiya inay ate ilaahay koobsay subxaanahu watacaala xijaabka ilaahay kii waajib waaliy xijaabkaa qaaday dadka megeelka ee dunuubtii macaasidii suubiyaayan ilaahay koobsada maylka yaabe lankun oo dukaanka ama tabakaayadon yar leh tuuloda ka leh oo dadka markii inkooyan oo sokor isi ama bur isi eraan miisaankii nusqaan yar usageliyaw ya abaarta sheeno korta rasuulku mare calayhi salaatu wasalaam walam yanqusu almikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati alma'uunati wa jawri suldaani calayhim dadka ganacsatada ah hooba beegi iyo miisaanka iyo nusqaamiyaan ilaahay mayba ka qobodaya abaaro kow sicir barar lama iyo suldaan oo jaa'ira in naxraysana ilaahay ka imtixaane mayle kiyaame abaaro in iyo sheenaan dadka ilaahay markii xoolo si xoolagaas badar oo beeraha ka bahilay haadi gaali iloodi erinkalay haadi xoolagii oo zekada deeran hooba zekada laka biyo waaye ilaahay usana roobka raabada subxaanahu watacaala meeray rasuulka sal allau alayhi wasalam walam yamnacuu zakaata amwaalihim ilaa municuu alqatra min assamaa walowla albahaa'imu lam yumtaru dadka ilaahay xoolasi xoolaja hooba zekadiyo ka dhiibo waayaan ilaahay roobka irku ku reebe hoobu xoola an jara lahaynan ilaahay ma waraabii lahayn sadaraadde mabena ninkabaahnya dhammaantana ilaahay intauba sheegneen shirkiga iyo macaasidii dunuubta dhammaantii ha ku naqanen ilaahayna galnya an teeganen una dhataanona inis naxariisanen ilaahay rasuulku ma eray sallallahu alayhi wasallam hal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum waysiin naxariisadeey waysiin gargaaray ilaa dadkin tabardaron maahine saas oo kale maylikinka baahanya lanki walaalkahay adoo intuu roogdo walaakiin gorode maylikinka baahanya inaad arta jazaaka allaahu khayran lanki dadka inin mahad naqaana ilaahayna magnahag naqo hoob ilaahay geeka adoo intuu roogda calafka ilaahay walka dhiki lanki walhaka deersiin dhee ilaahay khayrka sii dadkii walaalnyoga haayeen oo deriska haayeen oo hakiin dhowaayeen walaada haleena an halnaanay suuna walka deersi oo maylaka yaabaada hadda xaafko ama aago ama walabaha kiideeri lanki deriska haayena usuuna qadsanyi dabje inshid usuuna ilaahay kan kana harisaday ilaahay may weydiisadaana subxaanahu watacaala dembigaana kan waalidiintana ilaahay ha dhaafa beerogaana ilaahay aaron haninkuweela mandhar baraka khayr qaba ilaahayna sii abaarta ilaahay noo qaada inta jirin ilaahay caafimaad ha sii inta bukun ilaahay caafi inta dhibaataysan dhibaatada ilaahay ku qaada inta dhimatin ilaahay naxariisa ilaahayna subxaanahu watacaala may weydiisadaane muslimiinta meel kasta yoron ilaahay inuusan gargaara gaaladana ilaahay inuusan jebi innahu waliyu dalika walqaadiru calayhi wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaa sidoo kale goobta ka hadlay salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo goobjoog ka ahaa goobihii raashinka lagu qaybinayey una ka shukuri bacdije may an mahadnagaana xarakatu shabaab almujaahidiin oo arrimaha hadda gee ka socda wedi iyo an mahadnagaana raashinkan hadda an fadhiina oo lakabiyohaya tuulada neebsoy jamacatu alixsaan alkhayriya oo raashinka biyohaytiya geekiya markhaati ana an fadhiina an oo ogaaska reer leysaamed maxamed cali aadan ee meel anu ku hadalahay neebsoy may raashin laka siiyey boqol goos boqolkaas goos goos welba may la siiyey haaf sokor e haaf bariis e haaf bur e lama saddex la saliid eh nicmadaas ilaahay abi haddii ilaahay idima jimcatu alixsaan alkhayriya ya raashinkaas maalintan tanga ya inta kabiidi insha allahu ilaahay may ku tuugana ziyaado badan ya ilaahay ku tuugana ma jelay bilooyinkun dhibaato badan abaaro badan bii wayti badan bii dhaamis badan a jari wadanka bii lika dhaamiyaay booyada bii ka dhaamiyaay xoolaha oo an socdo korna yalla waraabiyaay dadkii oo macnaha dhibaataysan yalla waraabiyaay oo gaadiidkii lika dhaanaay oo dameero kumida oo wadooyinka ka dhammaado haayan een sababtii oo madi gaadiidka socoodaay booyada yalla ka dhaamiyaay marka dee meelooyin badan yaa macnaha dee yaa nicmo badan yalla ka bii guddi abaaraha yaa socday muddooyinkan meelo badan yaa khayraad badan laka bii meelo badan raashin laka bii meelo badan laka guulaysidii marka ilaahay may weydiisadaana inay hono nii guuloy arrimooyinkun hadda la wada dadka islaamka eh oo biyen raashinkan oo horna imbiyaayeen oo islaamka eh anta umude oo raashin lisay masaakin anta fidhiide hinda ayto ilankii walbii ina ilaahay inka gargaara ina ilaahay inka shafaa inka do-ayto ilaahay iyoona maalshi umbarkaay anka ziyaadiye marka unin intaasi anka do-ayaan ilaahay usina daawo korno maalkanna macnaha ilaahay usi daawo koro gaalaa roogi lowa roogdi erangaa roogi dadkun beeri tacbadaayeen marka ilaahay usi ingargaari karo allahi ingargaara ilaahiyow una maanaa adikii intooba sheegnay dunuubti kubana ilaahiyow ni ingargaara ilaahow adikii intooba sheegnay ni ingargaara ilaahow naharista ni inka gargaara ilaahow naharista ni inka gargaara ilaahow may ka weydiisadaane nicmada mayara ilaahow nicmadaana si ilaahiyow muslimiinta ingargaara ilaahow gaalada jibi ilaahow gaalada jibi dulmiga wadaan dhibaatagada wadaan muslimkiyo gahira haayaan dhulka ku gaadada haayaan hantida ku gaadada haayaan ilaahow gaalada noo jibi ilaahu islaamkan gargaara haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay amaasku leh ilaahaygiinay waanay muslimiin waanay galladoysideen oon shay faraha badan oo lahan koobo korno oo in tucduu nicmatallah laa tuxsuhaa nicmkaas faraha badan oo lahan koobo korno may kumid ah ngiin islaamnimada iimaanka jihaadka jalbaabka la qaadahay nicmkaas oo bilow dhabaan allah ilahay kamaadyaan markooda marka labaad dhabka ilaahay sheenay oo abaartay ilaahay maslaxadaan usii kase laakiin dembuna gacmahoona kasbani ma asaaba min musiibatin fabima kasaba aydukum ilah walaashay ka sheegi yaa dhabkan sheeni marka horeyta ilaah dhan tooba sheeno waan halas afiyoy dadka intaga kulun oo geeka meel urta neebsoy yaw dadka waa la siihaana reer neebsoy le mee deegaanka neebsoy ka hareeran tuulooyin badan marka ina tuman ama leh oo neebso ka hareera dhulku jaar iyadana iska weeri dadka tuulooyinka deegana boqol laqmi hata waa daragsiya boqol qof walaaga lisansi horta may lafaday in ilaahay kamahadida ilaa nicmada ilaahay sheena ku badata shalay buleela jari abaaraa jarta roobna sugaan insha ilaahay ni sheena markoo ilaahay makuto in madar kheer abna insha aaran afla'aan la sii may lafaday dadka in lais cafiyo qalba walaan liskahaayna dhibkan waa haddii lamalan col eh tuuladan deganta roob makoyo ummata deriska roob la'aanaas dadka geeka reegaan mayn badinyaa isagana buuyi beertaha iyo riidi buuradaha iyo riidi wartaha iyo riidi ilaahay lan gobsaayo dhulku ilaahay le dadka dhol dege lan walbana sed dhulunga kuley dadki sed aliwaan dhamaade dadki sin aliwaana dhamaade isin dhamaa doontaan haddii oo uun iska qobsana raariblaan ta horyaay beerta raariblaan jidka mal maraw beertay mal dhaqaadaw wartay mal waraabaw ilaahay lan gobsayada dadka darasu islaam islaamkana walaalow warta badilaqooda warta hadda neefsoo biigi jira dadka dhan deegaanka hadda waraabaa oo horan yoo gudan lalandiida yaa jare lalandiida jare warta oo biigi jira ee horan diidi war kasta oo biigi jira saas lalandiida omale may biyo waraka jabal soo golina may haddana oo reer hebel ilati xaan yaro hata la sansi dadka tuulooyin kooy neefsoo soddon qof ma degan dhowr boqol degan low buul tumag ma degan duulkaas haan laa qori ma degan laakiin dad bada degan haan walaagam googa aan derisu lan walba lankii doran oo deris og am leeyi og dab ishoy oo saasla weer hang dhamaana ilaahay roob sheene waa u nii barkaawa laakiin han walaal aan isi aan lay aamatar deriska la kabaaji nicmada ilaahay kasi ilaahay kasi saabiya akhir waqti wal kasi saab wal saabiya aaga saliida hobal ko deriska la turko ku siid kiido bura siid kiido soo bir siid ma kiin namaasa oo ku siid dab ka shiday adina shidati ma laakiin walaal aan aan lay aamatar anina kafiir yahay suuqa aan digo marka ilaahay alkoobsooy halas hariisoy halas dhawaadoy halas kaalma ilaahay maray anas hariisa anana siigna hariisay hoob unus hariisan halas la'aagna oo ku roobni kuwa reed maylasan lahaa halas hariiriyoy walalas la'aamoy laakiin walqabal kulaasi walqabal warsiyoy marka walaagna ilaahay hasiin ori jamciyadda jamciyatul ixsaan wal khayr iyo raashinkan iyo sheediyada jamciyadanna macnaha madii aragdi dhibka yaala wadanka iyo surudi muslimiin oo hoolaha dhiibayo marka insha allahu jamciyaddan iyo harakadana oo surunti dhibka dhiidow ka bayg malay abaarta ku warqabtan biila dhaamiyay booyadii biila ka dhaamiyay dadka oo islaamka lamba walqabal waa lagu qaaday walaalad oo lansi xoolaa dadka dhiibi iyo landoay isiinoo lansi wal ku dhiiba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay mahad ballaaran suu nagnaa jimaacatul ixsaan oo dhiibti raashiinkay oo noocyo kasta kala duwan bariis bur sokor iyo saliid ka kooban oo aan ka deeqeen dadka walaalayaalka kasow muslimiinta agyaan oo qaas ahaan reer arwi agyaan oon ka deeqeen oo meel arkari isunku reer injaab kasow ka beesan hay-adda ta isunka mahadasn insha allah kadib raashiinka dad muslimiin ago beesi oo jaab kasow ka beesan ma aha hay-ad gaala iyo walmid ag agta maag dadka muslimiinta ag masaakiinta ag oo abaarta meel arkari isunku reer qaabka engeshi meesla fidaa in ilaahigiina abuuri rabbulciza aguuhi in ilaahi lunta u bisheen oo ilaahi lungnagada abaarta ilaahay sanagaad kara ilaahay naga walbadan oo saari wogni oo meel arkar isun karan wilaayooyinka gudaagsu ku nooluni raashiin mun nuqiib saykan sababta loo qiib saysh meesha intiya ee meel arkar isun kureerna xarakada ama wilaayada uleesa oo badan yan oo dhibaato badan yan oo gaala ka haysto jiran sababtoo ag walaa dadka muslimka soo intiis aan gargeyran oo aan ka kooyan raashinka in sii sayshan ama aan ka deeqayshan dhibaashin dhibaato meesha yaasho ilaahay sanagaad kara ilaahay naga kadib maslifada dadka raashinka la sii saysh dadka badan oo deegaanka rogow oo baahan isan oo kale isin limid agi walaalyaalkasan agyan oo dhiraakas meel erkar isun kuran ciyaalkas debsunun saaran meesa lifidaa meel erkar isun kuran siddoqi hanka shaakariyoona magi una inun isnaxariisana oo ilaahay una kacabsana oo ilaahigana aburi una anagana ilaahay kacabsana oo meel erkar isun kuran inasnaxariisna oo ilaahina isnugu naxariis insha allah marka meesa lifidaa walaa isan qaadatan walwiin ag walyaryo laakiin meel eriya lamaad ilan walyar wudeeg wayti walbada mas wudaag meesa lifidaa lanka walaalyaalkasan oo eelka iyo qaraabada iyo muslimiinta iyo dariskasan agyan in wali isan gaatan wal kasiistan wali isan deer katan oo tabartasan ag ilaa waa ilaa wali gaatan siisaa malasin ker laakiin meel er kale isan kuran inay nasan xariis meel er kale lanka dariskas usoo ku warqaba wali dhibaatadii agi wali kusuuñ qaabkii us agi us iyaanayto ilaahay kasa bani aadan waa lagu gori iyaanayto waa lagiibisi wal masagatar masala deertas kare laakiin maalin iyaanayto lam dadka mees iraa soomaalida mees irtaa hameenko ka moodi masagaanagas macnaa lama maalin haan karsato siddi maalin haan karsato shanta hameen karsato tobanka bir haan karsato maadaama saga anfaca dadka walaalayaalka oo muslimiinta ah saan gargeeran gargeer soo meel kale sun kureer saan gargeerano dadoo jeebka saga beesi oo muslimiin agi hay-ad oo gaala iyo walamid ah masalaha gaad marka meesha lifadaa in ilaahay loo nagad alxamdulilah leer ilaahay oo ka mahadsan dad muslimiin oo maalkay beesiishan ilaahay meesha warsanaa subxaanahu wa tacaala gaalo iyo jaajuus iyo murtadiin iyo anti limadag anti isbahaysati in ilaahay dhulku la goosh oo meel arkaysa kuna dana muslimiinta ilaahay kormaras islaamka ilaahay guulsiis roob ilaahay nasiisa barakaash ilaahay intaas soo warsan marka insha allahu meel arkaysa kuna walaal siinsiisi wal oo ilaahay idankaas insha allah dadka muslimiinta ay jaabtu saaga bixin salaag beesiyo isan masal siin faras siin farna amsin irna insha allah lanki isan ku warqabtan walaalkasan agi oo dhibaatooyin oo isan ogtaan oo ku warqabtaan insha allahu meel arkaysa kuna waliisa siis ka taan tabartisan walkasiis dadka ku nool deegaanada oo iyagana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa ka warbixiyey raashinka la siiyey waxaan joognaa neebsooy waxaa loo siiyey badar boqol qof boqolka qof waxaa la siiyey qofkii aag saliid haaf bur ah haaf sokor ah intaasaa la siiyey inta masaakiin ahayd oo ku jirtay aqaqaaraha neebsooy waa laysku keekeenay intaasaa qof walba la siiyey ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacantooda kor allah mariyo gaalada allah burburiyo ee nidaam is wanaag ah loo bixiyey isberber iyo dhibaato kama jirin islaamka si uu bixin jiray u bixiyey magacay mayba la ree yaasir aamin iidanga la ree mayba ku socdee deegaanka la row musaarwiin oo geega harakada al-shabaab mujaashuuninka qiibidi maybana roogaha daneebsoy maybana hayda jamciyatul ixsaan alkhayriya ninka deegday noo boqol goos ana mayba jamciyada ixsaan alkhayriya ninka degday oo tumitoo tulunu ku socno lankiba haaf bariis eh haaf sokor eh haaf bur eh iyo lama saddex la saliid eh walaayada mayba lanaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wajazaa lana gaaladana mayba lanaa ilaayaha jibi in allanti oo dadka muslimiinta oo inka deeqdin raashinkun ilaahay miisaanka axsanaadka ilaahay insaar raashiin sharaf badan baa nagu siiya halkan ilaahay baan u mahadnaqaynaa tuma dadkii noo gurmaday oo noo istaagay aan mahad ugu celinayn mujaahidiinta garabkooda allaha galo gacantoodan tii sarreysa allaha ka dhigo muslimnimada allaha noo koryeelo gaali iyo ehelkeenna allaha naga jibiyo
magaalada degmo saarland waa meel kama imaanin saar waxaa ka jira raashin qaybin oo masaakiinta la siinaya raashinku waxaa weeyaan bur bariis sokor saliid isku jirto waay
salagla waxaa ka jiro si sharaf ay noo galeen raashin baan qaadanay kheer allaha ka dhigo insha allah raashinka waxaa ka mid ah sokor bariis bariis bur saliid madaxooda allaha raajiyo جماعة الإسلام الخيرية ومن سيستيع ديغان كارو كنول بريس بر سليد سكر محط إله إسكلا كدن بنسوله كعنت مجاهدين تي كور جرتو تي قالدن هوس جماعة الخيرية ومعونة نسيتي بريس بر سكر سليد معونة ننشني مقالة أرو مجاكي خديجة حسن نور إلهي وما حد إسكلا رالاح مجاهدين جزاكم الله خير إلهي دماكت هو دافع أذوك إلهي هنا جبس مسلمين إلهي كور هقوال روبي خير raashiinaa nala siiyey bur bariis sokor saliid jamcatlislaam alkhayriya na siisay arawa waa joognaa maasha allah waa ku faraxsannahay khayr allaha siiye gaalada allaha jebi mujaahidiinta allaha qubeey roob barakaysa bismillaahi raxmaan raxiim ku sugan arabow dib jimcatul ixsaan alkhayriya woolna siistay raashin maasha allah ilaahay barakaasha bariis bur baastas ee bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid ilaahay kor haga weelo ilaahay saanka noo gashan ilaahay hana jaasiha ilibkana ilaahay noo shani ilaahay hanaga qaada jisaakum allahu khayra insha allah maanta ilaah iska leh wilaayada islaamka nagacan gobatay dowkay abaartii biyo nuusheedii gargaar oo wanaad biyo wasanaga teeshi haakan magi roobtaa dhow adaagada raashin farabadan biriid sokor bur saliid waa eed nuusheenti insha allah weli masaaki agudi dib walasaadkana nooladigi maanta geag insha allah wilaayada islaamka kor alhagweela gaalad neefjood ilaha baduuga guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والضلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى